asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaana wanaagsan asxaabta aanu jecelnahayo u kusoo dhowaada barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba ka dhageysta rediyo cadaado marka laga reebo maalinimada jimcada ah
musharax musharax musharax waxaan ahay musharax maxaad u sharaxan tahay xilka weyn ee bannaanaaday wegar war miyaa lagu wadaa mise allaas wada anigaa iswada ee mudanayaal codkiinna isiiya warkar booskaas ma buuxin karo war anika mudug mudanayaal mas-uuliyaddana qaado koro hadda ma lagu wadaa mise adigaas wada haa weliba wawiinka wawiinka nin culus war heedha haddama kuudhan yihiin war is wada ogna ballan gaar ena qaba maxaan idiin sheegay warkaas waa dhan yahay soo dhiib soo dhowow guddoomiye soo dhiib soo dhiib
tagay tagay tagay saaxiib maxaa dhacay waa tegey xaggee u socotaa tagay saaxiib waa tahriibe xasbunallah tahriig waa tahluuke maxaa kugu dhacay amar waaye amar war yaa kugu amray inaad naftaada halligto dowladdaa ugu amartay ma falan tahay niyow si dadbana ii amartay ishaa macallina kuma fahminaya ii sheeg sida wax yihiin madaxda sare fiiri madaxda dhexe eeg maamulka gobolka arag qurbajoog qofaan ahayn waxba looma oggola qabqab shahaadada shaqada lagu dhiibaana waxay noqotay baasaboor shisheeye war yaa tan oo kale arkay tahriibihii shalay waa madaxda maanta tahriibaha maantana waa madaxda berri been baad iska laadhicisa oo dawladda miyaa tahriibka dhiiri gelinaysa tagay saaxiib tagay tagay
barqa wanaagsan ayaana habadiidiinka leenahay mar kale barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado maanta qodobada aad ku maqli doontaan saaxiibadana dhegaysanayo waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo beeniyey inay hor istaageen shirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaba maxay tahay sababtaasi barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale dhegaystayaal intuu barnaamijka habaydu ku jiro waxaad maqli doontaan ganacsado soomaaliyeed oo lagu dilay dalka koonfur afrika haddaba barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka intuu hawada ku jiro saaxiibada qiimigii qadarinta inaga mudan oo qodobada aad ku maqli doontaan sidoo kale waxa ay ka mid ah turkiga oo qorsheynaya in ay xabsiga dhigto tobannaan ruux oo lala xiriirinayo wadaadka fatxullaahi qulaym haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka intuu hawada ku jiro saaxiibadana dhagaysanayo uu qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askarigii maraykanka ku dilay ninka madowga oo markii ugu horeysay maxkamadda ka soo muuqday haddaba barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan maamul goboleedka galmudug oo al-shabaab ku eedeeyey hurinta colaad beeleedyada kusoo laalaabtay deegaanada maamulka galmudug haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor oo ku wajahan deegaano ka tirsan mudug barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas wixuunu ku soo kordhay intaan barnaamijka jirna ayaa idiinsoo gudbi doonaa saaxiibadana dhagaysanayo waxaa ka maqneen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamacaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaa idinkugu soo gudbi doonaa heestaan gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan saaxiibadana dhegaysanayo waa mar keliya barnaamijkii falanqaynta wararka reediyo cadaado wanaagsan ayaana habadeeda kaleenahay saaxiibadana dhegaysanayo meel walbo aad joogtaan inse kastoo maqalka raadiya cadaada idiin soo gaarayo barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaado ayaan gudagalaynaa waxaana ku bilaabaynaa dhankaasi oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa beeniyey in ooristaag ku sameeyey wadahadal la doonayay inay ku dhex maraan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka magaalada caasimada ee muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu sheegay in maamulkooda uusan la soconin wararkaasi islamarkaana aysan waxba ka jirin arrintaasi koonfur galbeed soomaaliya waxa ay sheegtay in diyaar ay u tahay inay ka qayb gasho wadahadalka labada dhinac ay ku saabsan doorashooyinka dalka wararka ka soo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu dambeyntii lagu xusay inay jiraan guddi u xilsaaran maamulka koonfur galbeed wadahadallada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa socday shir u dhexeeya maamul goboleedyada iyo madaxtooyada soomaaliya saraakiil ka kala soctay maamuladaasi waxaana la sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu taageersanaa go'aanka madaxtooyada barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaado ayaan qaybihii ugu horeeyay ku guda jirnaa wanaagsan ayaana habadeedin ka leenahay saaxiibadana dhagaysanayo oo meel walba aad joogtaanay si kastoo maqalkeena idiin soo gaarayo koonfur afrika ayaan markaana u jalaacaynaa ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dalkaasi koonfur afrika kooxo burcado koonfurka kooxo burcad koonfur afrikaan ah ayaa gudaha dalkaasi waxa ay xalay dil ugu geysteen muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka ganacsiga ganacsi ahaan u tegay dalkaasi oo muddo ku noolaa ayaga oo goobta ka baxsaday raggii dilka geystay muwaadinka soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray ibraahim maxamed xasan ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa xaafadda samora oo hoos tagta magaalada cabton ee dalkaasi koonfur africa ciidamo ka tirsan kuwa bariiska koonfur afrika ayaa gaaray halka uu dilkaasi ka dhacay ayagoo halkaasi ka sameeyey howlgalla ay ku baadigoobayaan ninkii ka dambeeyey dilkaasi wallow aysan ku guulaysanin inay qabtaan dalka koonfur afrika ayaa waxaa aada loogu dhibaateeyaa soomaalida ku nool dalkaasi waxaana kooxo burcad koonfur afrikaan ah ay had iyo jeer u geystaan dil iyo inay boobaan hantidooda safaaradda soomaaliya ee dalkaasi koonfur afrika ayaana waxba ka qabanin dilalkaasi loo geysto muwaadiniinta soomaaliyeed dowladda waddanka koonfur afrika ayaa inta badan waxa ay sheegtaa in lagu raagjoogo dadka dilka u geysta soomaalida hase yeeshee aysanin waxba kasoo gaarin ama aysan dadaal dheeraada ku bixinin sida ay usoo qaban lahaayeen dalkaasi dadka dilka u geysanaya barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaad maqal dhegaysanaysiin saaxiibaya
dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin walamahurane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala
baraqa wanaagsan ayaana habadeedin kale nahay saaxiibayaal meel walba aa joogtaan si kastoona maqlaysaan markaani waxaan aadaynaa dhankaasi turkiga dowladda turkiga ayaa qorsheynaysaa inay xabsiga dhigto tobaneeyo qof oo loo xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin wadaadka fatxullaahi qulaam mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa amray in xabsiga la dhigo ilaa iyo boqol afartan iyo sagaal ruux oo la sheegay inay la xiriir inay xiriir la leeyihiin wadaadka mucaaradka ah ee fatxullaahi qulaan sida ay warisay wakaalada wararka ee andol xero bagto oo fadhigeedu yahay gobolka galbeedka dalkaasi ayaa horey u amratay in lasoo xiro ilaa iyo toddobaatan iyo afar ruux oo ay qeyb ka yihiin ilaa iyo saddex taliyo oo hore shakhsiyaadkani waxaa lagu eedeynayaa kuluglaashihii afgembigii dhucusoobay ee dalkaasi ka dhacay sanadkii labada kun lix iyo tobankii balse markii dambena fashilmay
yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la
barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaadow ayaan ku guda jirnaan qaybihii dhexana saaxiibayaal waan isla soo gaarnay markaani haddaanu soo laabano arrimaha galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqoor ayaa maanta waxaa uu ku wajahan yahay deegaanka bandarqaali ee gobolka mudug qabanqaabada soo dhabeynta madaxweynaha maamulka galmudug ayaa saakay laga dareemayaa deegaanka bandarqaali ammaanka deegaanka bandarqaali ee gobolka mudug ayaa aad loo adkeeyey iyadoona ciidamo badan ay sugayaan amniga deegaankaasi wufuud hordhaca wafuud hordhac u ah madaxweynaha maamulka galmudug ayaa shalay gaareen deegaanka bandarqaali ee gobolka mudug madaxweynaha ayaa la filayaa inuu kulmo la qaato mas-uuliyiinta degmadaasi wixii warar ku soo kordho barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal falaqeynta wararka reediyo cadaadow ayaan ku guda jirnaa qeybihii dhexe saaxiibayaal haddaan kusii socno arrimaha galmudugga in wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug ayaa dagaalamayaasha al-shabaab ku eeleeyey inay horinayaan colaad beeleedyada kusoo lalaabtay deegaanada maamulka galmudug howlgal ay si wadajir ay u fuliyeen ciidamada kale ah haddana b s f kuwa ammaanka galmudug iyo xoogaga dalka qeybtooda koiyo labaatanaad ayaa lagu soo qaqabtay dal lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab sida uu sheegay wasiirka amniga maamulka galmudug howlgalkani ayaa ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan galmudug gaar ahaan magaalooyinka gaalkacyo iyo galdogob shir jaraa'id ay yeesheen shir jaraa'id ay si wadajir ay u qabteen wasiirka wasaaradda amniga galmudug wasiir dowlaha cadaaladda maamulka puntland kusimaha guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland iyo taliyaasha qeybta booliiska galmudug ee puntland ayay ku sheegeen in ciidamada wadajirka ah howlgalkii ay ka wadeen gobolka mudug ay guulweyn ka gaareen wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa ku eedeeyey dagaalamayaasha al-shabaab inay ka dambeeyeen dagaal beeleedyada ka dhacay deegaano ka mid ah gobolka mudug waxa uu sidoo kale sheegay inay qabteen maleeshiyaad hubaysan oo falkaasi fulin jiray si ciidamada galmudug iyo kuwa puntland ay ugu mashquulaan xalinta dagaalbeeleedyadaasi barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaa dhegaysanaysiin saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeyay waa isla soo gaarnay xilligan oo kale saaxiibayaal waxaa dhegaysan jirteen xubintii aadku xiisaha badneed ee kalaamaan ha idinkala dhexbaxo idinkiio saaxiibada kalaamaan admiga jooga qof kastaa kurbad dadku waa markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay waxaa la yidhi wakhtigan dadweynuhu koonfur iyo waqooyiba farxad weheshan maayee walaac buu la noolye wax wanaagsan u sheega ama weyna xajooji warna miyaw mayleeray goboobay buurka halawti baydhowmakatoosase saddehasana gurbaandilaasiyan dhawaayi shanqarti asan mahadii waytan hata fadhasan ino mahadidan heehataw aryadhaha allah u naxariistay abwaan cali dhuxul maxamed hadda ka hor isagoo gabyaa wuxuu yidhi cirhsagaasha maad gaarayoon sayndhul ugu aallin oon sagal iyo fiidguur lahayn sooma sida waayo soddon sano ninkii gaarayoo salaxdu diir beeshay oon sawjo naageed lahayn sooma sida waayo saddex sanana wiil siin quraan looga samac waaye oon aabbihii soof u jirin saaqna ka afruujin oon subax khamiisaad gelayn sooma sida waayo war cabdilow gabaga abwaan cadal dhuxul waxaan ku soo xasuustay abwaan cabdidhuux oo xanuunsanaya aanna ka baqayo sida cabdi taaliil allah u naxariistee dowladdu u ilowday inay u iloobi doonto wuxuu yidhi hadda ka hor derajiya xil yaa mudan yaa dooni kara nabad dadka iyo isku dumi kara yaa qarankii shalay dumay derbiga u adkayn kara cadceed baa dul joogtoo dhidid baa ka da'ayoo bulshaddaa la weeye durdurrada xareeddiya yaa damalka geyn kara dadka yaa hor iman kara hadal deeqa odhan kara waa dacar qabiilkuya yaa diiday odhan kara sumcad dunida yaa kule layskama durduriye aryaa waxaad qaladayood ka tagtay dadka yaa hor iman kara hadal deeqa odhan kara kasba kara rag iyo dumar waa dacar qabiilkuya yaa diiday odhan kara aad ka tagtay war wuxuu kaloo ka tegey dalka dib u dhiskiisiyo dadka yaa wax tari kara layskama durduriye sumcad dunida yaa kule aryaadhaha cabdidhuux waxaa kaloo ku soo gebagabeeyey heesta waxaa duubka xidho kara oo doonta wadi kara nin la doortayoo mudan annaguna derejada sando iyo kalsooniba ugu sii darayna ugu sii darayna
warnimayo haddaad daacadtiinna waxaad sheegaysaan idhab idinka yihiin midka hadda talada hayoo la doortay maa duca iyo kalsooni ugu dartaan derajadu haysto warlankuu suga markii la dooradi dadweynihii habinaan bahay ilmo ka jiraan ilaa hata iyo awlaadi dhunti barkowa magun war markii la doortay kalsooni hadduu helay haddeer maxaa ka maqan wuxuu ku beddeshay buu haystaaye war barakaayaashii bulshada ma ku mid aha war markay siyaasadda gaacsan tahay barakacayaasha mudnaanay helaan warnimayo war ma haysiine adduunyada isbeddel iyo horumar lagama maarmo meesha shalay la joogayna lama sii joogo shalay haddii madaxweynuhu taageerada shacabka haystay maanta taageerada ciidankou haystaa war war ma haysine shalay waxaa kulmay madaxweynayaashii hore xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal gudoomiyaalkiidan maday mursal waabaliga kalsoon ay mu'aaradnimay hoos fadheesiiyaaba war madaeyow adduunka marka kubad la cayaarayo shax baa lagu galaa shax war madaxweynayaashii hore iyo guddoomiyaha baarlamaanku maxay ka wada hadleen war barta baraha bulshada ee golaha shacabka waxaa lagu soo qoray waxaa kulmay madaxweynayaashii hore iyo guddoomiyaha golaha shacabka waxayna ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo coronavirus kadibna dad commenti ka dhiibti waxay dhaheen guddoomiye haddii korona laga hortagaayo laba banaanbaxoo isku soo horjeeda muqdisho la yskuuma keeni lahayn aryaadhaha waa waalan tihiine waxay dowladdu rabto karoona leyskulama daarto bannaanbaxana dowladdaa rabtay oo shirka golaha wasiirada waata online lagu qabtee dadweynihiina laysku fasaxaye miyaan dowladdu rabin warwarkaanaga dhex gelina madaxweynayaashii hore waxay dhaheen waxaan ka wada hadalna guddoomiyaha baarlamaanka doorashadu inay wakhtigeeda ku dhacdo oo dib inay u dhacdo aysan aqbali doonin waxay kaloo sheegeen inaysan macquul ahayn doorasho qof iyo coda in la qabto bila kadib aryaadhaha madaxweynayaashii hore minay dhaheen doorasho qof iyo coda ma dhici karto ma doorashadii dadbaneed ha lagu naqday ku talaaya adduunka runti oo iishu kuriko fayla dhal waanu loodugnin roy macquul ma eh war madaxweynaha golaha shacabka wuxuu ka hor sheegay in shacabka ay doorasho u dareerayaan marka madaxweynayaashii hore guddoomiyaha golaha shacabka hala meeraysaan war kalfadhiga baarlamaanka oo loo diyaar gaariyo inuu iskool buluusiya ka furmo madaxweynuhuna ka qayb galo sababa amnibaa looga soo wareejiyaa la yidhiyo madaxtooyada loogu qabtay marka doorasho qof iyo codaha la qabanayaa saddex bilood kadib xaalkuna waa sidaa laba iswaafaqaya maaha war allaha u naxariista madaxweynuhu hore cabdulaahi yuusuf axmed oo ka khudbaynaya xerada gaadiidka booliska ayaa madaafiic badan soo dhacday taliyihii booliska ayaa wuxuu ku yidhi madaxweyne khudbada jooji meesha ha lagaa bixiye ha ii sheegin waxaas ayuu yidhi khudbadiisiina waa sii watay war madaxweyne xasan sheekh maxamuud habeenkii la doorta maalinteedii isagoo wasiirka arrimaha dibadda ee kenya kula shiraya hotel jasiira ayaa qarax ka dhacay meeshii hadalkiisii sii wato wuxuu yidhi arrintaani waa normal mar kastayna dhacdaa warnimayo madaxweyne farmaajaba isagoo xarunta gobolka banaadir xafladii kowda luuliya ka khudbaynaya ayaa buulo leyr la riday khudbadiisiiyuuna sii watay warnimayow nabad iyo nolol waxay kaambeyn ka dhigteen madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud musuq maasuq buu samayn jiray marka soomaalidu waxay tidhaa maroodigu takarta saaran ma arkee midka kale takarta saaran buu arkaa marka iyagu isma oga miya waxay musuq sameeyeen aryaadhaha nabad iyo nololyaan asaanta qaranka wax laga sheeginay dhaheene maxay iyaku wax uga sheegayaan war waxaa la yidhi maamuus diide maamuus ma helo war moodkan damboya hati korlankolle ari kan hati luwado ari musuq maasuqkan inka dhib badan ay waayay kan shalay dhii barakayaal anti lamalama door lisiya koron shala dhuursado la eri war dad badan oo dibadaha ku go'doonsanaa waatan layidhi waa la soo celiyey ambasador owliye iyo dhallinyaradii iiraan ku go'doonsanaa maxaa loo soo celi waaye war iiraan banaanbaxa ka dhigaana madaxweynaha ku taageeraan markaasaa diyaarad degdega loo diraaye war eeraan waxaa la yidhi korona fayraskiyaa ku soo laba kacleeyey ambaashadoor awliye iyo dhallinyaradaasna cid u socotaan ma jirto marka waxaan maqlay guri weyn oo safaaradda soomaaliya ay ku lahayd eeraan iyo laba markab inuu soo celiyey marka kuwaas inta gataan diyaaradaha ku soo raaceen isaga ee dhallinyaradu aryaadhaha awliya mugga horaa la waalayo toban waddan safiir looga dhigay iiraanna asaa ku darsaday laakiin hadda waxaan u malayhaa in towmaha ku go'doonsan yahay inay cid kale u magacaabi rabaan maxaa ka hallaabaya go' weyn oo laba nafar madaxa inta ku duubto xertaayo tulaaqamani maa ku biiro warwar maysiina madaxweyne waare lacagtii muddada la weysnaa shalow guddiga fatahaadaha ku wareejiyey markii xil weyn ayuu waare iska wareejiyey eed badan oo daba joogtana waa ka hartay waa runtaa oo eeddi lacagtu waa ka xidhtay laakiin tii hirshabeellaa waaga qoortu ugu jirta war madaxweyne waar inuu nastaad u rabo sidii madaxweyne caaf wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyey maamulka qarafaan asagu ma iska qaadaa xil kastoo lagu wareejiyo war wasiir qarfaan sidii qoorqoor loo doortay ilaa hadda warkiis lama haya xagu aaday war maalin walba waxaan maqlaa qurceel gabadhaa sun ku cabtay marka waa maxay waxaanu axmedeen shiikhay ayaa ka dambeeyo war bishaaro bishaaro bilkhayr bilkhayr ma madaxweyne la doortay hayehe ma badiyaa naloo xukumay duulimaadka internationalka la fasahay war ma maamul goboleedyada iyo dowladdaa heshiiyey ma muuse biixay muqdisho yimid war naga joogay guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi bishaan gudaheedaan kontaroolada magaalada muqdisho gudaheeda ka qaadaynaa maadaama amnigii soo fiicnaaday dhagaxda waa durjinaynaa bulshadu isu socodkeeduna caadi buu noqonayaa jaalu guddoomiye balluntun ballankale ka horoytay tii amala mastoo ka bedelangu madoyo waa gar darantahay waxaadli waa cumur finishay lafda gareen maahan war warmaysiina taliyaha ciidamada kenya safar qarsoodi oo soomaaliya ku yimid aa la yidhi wuxuuna tegey afmadow iyo qowqaan iyo deegaano kale war hoshiinkow iyo taabtaad ka tagtay war yaa u fasaxay inuu yimaado waddanku soo waddankeennii maaha miinile ama ka duugaayi sheekh axmed dhuxulaa u fasaxay waraawe ciidankii dowladoo lalahaa xuduudday soo xireen yaya ciidanka xuduudda axmed madoobey ka xidhayna meeyakaa kenya ka xidhay war kenya kismaayo ay joogtahay maxaa diiday ina taliyaheeda u yimaado war ajnabigu dalkao dhan oo joogahay maxaa kismaayo kan jooga keliya idin tusay war ijmaacu culamaa'u siyaasi waxay isku raacsan yihiin inta etoobiya xalaal tahay inaan kenya xaaraantinimoobin war ijmaacu culamaa'u siyaasiyiin waxay isku raacsan yihiin inta abiy axmed joogo in farmaajo joogaayo aryaadhaha ijmaacu lculamaa siyaasiya waxay isku raacsan yihiin inta masar iyo etoobiya webigii isku heestaan inaan soomaaliya carab iyo afrikaba qas ka dayhayn iyo qalaanqal war ijmaaca culamaadu siyaasiyiin waxay isku raacsan yihiin soomaalidu intay kala qaybsan tahay in laga dhex faa'iidaysanayo war ijmaacu culamaadu siyaasiyiin waxay isku raacsan yihiin inta dastuurku qabyo yahay isqabqabsi iyo khilaaf inaan la weynin war wixii la isku raacsan yahay waxba naga magalina nagu kala wada arya adiga xaa kaa quseeya soomaaliya waxay isku haysataa lagu sheegay maadaa soomaaliya marka bashirka kalemaanad adigu aad hor istaagi kartaa war hadalka war soomaaliya soomaali baa leh cishooda soomaalidu inta ka sheegdan
naga taga taladiinnu ha toosteen naga tag adigu tawfiiq ku dhace
aad bay u mahaysan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen saaxiibada kalamaan guud ahaan waxaa jeclahay saaxiibadana dhegaysanayo inaa intaasi ku soo afmiro barnaamijkii falaqaad wararka reediyo cadaado oo maanta idiin soo saaray halkan idinkaga tebinaya anigoo ah miya ashraaf karaama cadaadii deegaanada ku dhadhow waxaad si toosa naga maqlayseen muujad f m siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertisa halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb deegaanada hoos tagan intaas nagala socdeen mujo dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahertisa halka dadka ku nool dhammaan caalamka oo idinla toos nagala socdeen aalada tebinta tooska ee live streamko ah w w radio cadaado com barnaamijkani mid kaloo ku qurux badaintaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu allow dalkeena nabad waarta noga yeel
Thank you. meel kasta